waxaa maalintii labaad magaalada muqdisho ka soconaya shirweynaha qaran ee dhallinyarada kaasuu shalay daah furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya shirweynaha dhallinyarada ayaa waxaa ka qaybgelaya mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda wasiirada dhallinyarada maamul goboleedyada dalka iyo ururada dhallinyarada shirweynaha qaran ee dhallinyarada ayaa si gaara diiradda loogu saarayaa sidii ay dhallinyarada soomaaliyeed uga qayb qaadan lahaayeen ka shaqaynta amniga iyo horumarka dalka shirkii maanta ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday dhallinyarada baahiyaha gaarkaa qaba kuwaasoo soo bandhigay dood ku aadan dhibaatada ay wajahayaan iyo kaalinta ay ku yeelan karaan dib u dhiska dalka wasiirka waxbarashada soomaaliya faarax cabdulqaadir oo goobta ka jeediyey hadal kooban ayaa xusay inay soo jiidatay doodii ay madasha ku soo bandhigeen dhallinyarada baahiyaha gaarkaa qaba isagoo xusay in wasaaraddiisu ay ahamiyad gaara siin doonto dhallinyarada naafada ah waxaan runtii markaan imaanay la iigu yeeray inaan kelmad jeediyo anoo degdegsan oon iska baxo laakiin markii la ii sheegay in dhallinyarada baahiyada gaarka a qabtaa ay panel leeyihiin oo ay soo jeedinayeen talooyinkeeda go-aansaday inaan la joogo si aan u dhagaysto wax ooga barto ugana faa'iidaysto wixii waajibaad ee inooga aadanna inaan ka qabanno inta ay suuragal tahay waxaan ku faraxsanahay sida kartida leh mugga leh muuqaalka leh codkarnimada leh geesinimada leh ee ay u hadleen wiilashaas iyo gabdhahaas baahiyada gaarka a qabo waxay yidhaahdaan disability is not inability qofka inuu baahi gaara leeyahay macnaheeda ma aha inaanu waxba qaban karin maaha naafadan naafanimada ugu daran ee qofka bini aadamka ku dhacdana waa midda ooga dhacda dhaqanka iyo akhlaaqda midda ooga dhacda laakiin waxyaabaha kale oo dhan ama waa wax laga kaban karo ama waa wax laga noolaan karo marka akhlaaqdiina iyo dadnimadiina aada iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay una dhiirigelinaya haddaanu nahay wasaaradda waxbarashadana wixii nooga soo aado wax badan oo kamidana hawsheeda waa lagu jiraa wax badanna waa la soo qabtay wax badanna waa lasoo waa lasii qaban doonaa in sha allah tacaala haddii ilaah yidhaahdo qeyb weyn ayay ka tahay barnaamijka waxbarashada ee qarankeenna waxbarashada dadka baahiyada gaarka a qabo wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa dhallinyarada kula dardaarmay inay la yimaadaan isbeddel cilmi ku dhisan oo dalka ka samata bixin kara xaaladda uu ku jiro shirweynahan dhallinyarada sagaalaad oo micnihiisu uu yahay dhalinyaro heshiis ah heshiis heshiisna ku ah danta qaranka sidoo kalena heshiis ku ah dib u dhiska dalkeena soomaaliya waa halku-dhig aada iyo aada u qiimo badan aada iyo aada u sharaf badan intaasna haddii laga dhameeyo laga dhabeeyana dowladnimadeena iyo dalkeennaba guusha iyo horumarka iyo dib u dhiska aan rabna dee wax badan kusoo kordhinayo soo marka maanta maalintaas sida gooniga qiimaha uleh ay ahayd dhalinyarta soomaaliyeed waa percentageka amaba boqoleyda ugu badan ee bulshada ee haddii ay dalkeena iyo dalkeena ay u istaagaan ama amni ha noqoto ama horumar ha noqoto ama wax kastoo dalkeena laga shaqayna ay qayb ka yeeshaan in mustaqbalka dalkeena uu fiicnaanayo maxaa dhacay dheh majorityga youthka dalka generationka dalka macnaha u yeela ee xornimada soomaaliya marka laga soo bilaabo ilaa iyo hadda haddii meel xun dalka lala aadana hadday dagaalamaanna dee hadda waa aragtay ururka al-shabaab ee dalkeena baabi'inaya waa dhalinyaro haddii sida fiican loo isticmaalana waa nimankii xur xurnimada soomaaliya keenay waa waa futureka keliya ee ay soomaaliya leedahay inaan marka waddada saxda ay aadaan oo ay dib u dhiska soomaaliya aadaan iyo horumarka soomaaliya inay aadaan dalka soomaaliyeed dantiisana waa ku jirtaa isbeddel noocee ah ka qayb qaadan kartin waxaan rabnaa horta koo horanta isbeddel cilmi ku dhisan dhankooda dhallinyarada madasha ka hadashay ayaa xustay inay diyaar u yihiin inay door ku yeeshaan dib u soo nooleynta soomaaliyada cusub iyagoona bogaadiyey in dowladdu ay ku dhiirato qabashada shirweynahan oo labadii sane ee ugu dambeysay aan qabsoomin shirweynaha qaran ee dhallinyarada ayaa ku soo beegmaya xilli lagu guda jiro toddobaadka dhallinyarada waxaana xusid mudan in tirada ugu badan bulshada soomaalida ay yihiin dhallinyaro kuwaasoo shan iyo toddobaatan boqolkiiba ka ah shacabka soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho